asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan khiyaarey kusoo dhowaada wararkeenna maanta qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid a
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dalalka jaamacadda carabta kala hadlay xaaladda kiiska afrika
ehelada macalinkii lagu dilay magaalada muqdisho oo sheegay in meyd aan la aasi doonin inta laga soo qabanayo eedeysanaha
dowladda federaalka soomaaliya oo wata qorshe ay ku keenayso ciidamo cusub oo bedelaya kuwa admis
faahfaahinno ayaa laga helayaa duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday duleedka degmada galcad ee gobolka galgaduud
baarlamaanka soomaaliya oo wada kadoodista baarlamaanka soomaaliya oo sii wada kadoodista wax kabedelka dastuurka soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duur wanaagsan dhegeystayaal waa sabti taariikhdu waxay ku beegan tahay todobaiyo tobanka bisha februari sanadka laba kun afar iyo labaatan oo xatasheen qodobada ugu waaweynaa warkeena duur markana saaxiib yaal kusoo dhawaada iyagoo faahfaahsan
ehelada macalinkii dhowaan lagu dhex dilay iskuulka c d ee degmada wadajir ayaa waxa ay sheegeen in aan la aasi doonin meydka inta laga soo qabanayo eedeysanaha oo ka baxsaday gacanta hay-adaha dowladdana weli aan soo gelin waryaheena joola shaakir ayaa ka waramaya macali cabdiraxmaan weli meydkiisii lama aasin cabdiraxmaan weli meydkiisi bala aasin cadaaladii uu mudnaa weli mausan helin cadaaladii uu mudnaa weli ma haysan helin meydkiisa weli wuxuu ku jiraa fariij meydkiisa wuxuu ku jiraa weli firijeer cabdiraxmaan waa inuu cadaalad helaa cabdiraxmaan waa inuu cadaalad helaa halkan oo ah iridda hore isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho waxaa bannaanbax iyo cabasho ka dhan ah allah u naxariistee dilkii degmada wadajir gaar ahaan iskuulka c d lagu geystay marxuum cabdiraxmaan maclow abiikar ka dhigaya qoyska marxuumka qoyska marxuumka waxa ay dalbanayaan inay cadaalad helaan oo u helaan wiilkooda cabdiraxmaan maclow abiikar oo maalintii lixaad firinjeer ku jira ilaa iyo haddana aanan la aasin marxuumka halkan waxaa jooga qoyska cabdiraxmaan maclow abiikar iyo sidoo kale qaar ka mid ah ardaydiisa uu wax soo baray iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadkii asxaabta la ahaa dhammaantoodna waxa ay sheegeen inay cadaalad u doonayaan wiilkooda macalinkooda cabdiraxmaan maclow abiikar oo degmada wadajir ee gobolka banaadir lagu dilay qaar ka mida nabadoonnada cabdiraxmaan qoyskiisa ayaa warbaahinta la hadlay iyo sidoo kale qaar ka mida gabdhaha cabdiraxmaan ehelka la ah waxayna sheegeen inay doonayaan inay cadaalad u helaan wiilkooda
xus ma aha waa cadaalad dalbasho dalkii ahladiiu ka dhashay macalin cabdiraxmaan macalin cabdiraxmaan maclow abiikar oo si shan maalmood farajeer ku jiro oo qaatilkii dilay magaalada lagu sheegayo ku jiro oo cadaalad darra oo magaalada uu dhex jiro lagu qarinaayo ahladii la soo xidhay oo la keenayna ay la deeyey shalay la wada fasaxay waxay dalbanaynaa haddaan nahay macalin cabdiraxmaan ahladiisii cadaaladaan dalbanaynaa boorarka waxaa ku qoran oo booliiska sharciga ilaali ha ku ilaaliya waa eri fiican laakiin dawladdii wixii meesha ku qorati kama muuqdaan waxaa la rabaa laamaha amniga oo booliiska uga horreeya oo nabadsugidda ku jirto oo dawladda ku jirto oo gobolka banaadir ka mid yahay oo macallimahdi ka mid yahay waxay noo sheegeen inay wax qabanayaan ilaa haddana wax ma qabanin haddaa saas la sii ahaadane waxa imaanee waxa meesha loogu qoray in waxba ka jirin liisdili doono waxay ahaa jirtay awal waa liisdili jira nin haddaa la dili nin kalea la dili jiray tii waa laga gudbay waxaa loo gudbay dawladdaa layidhi dawladdina lama gaarin dhexdaana lagu hakaysan yahay hakadkaas dawladda ay dhexda ku hayso dawladda xaggeeda waa maan shacabka diyaara u yahay wax walba ninkii ni dila in la dila diyaaranu anag antii annaga qabiilka aan nahay markaan wax dilno afar ilaa tisaac naguma gaartay in nala soo qabto waa nala soo qabtaa isla markiina tiirkaa nala geeyaa say ku dhacday marka cadaaladda annaga bisle mayna qabataa mase dadka dhan ayaa u baahan in cadaalad loo suubiyo haddii ay tahay haa ummadda cadaaladda waa u siman tahay haddii ay tahay mudane xasan sheekh maxamuud adiga saxiixaadaa waxna lagu dili karaa waxna lagu day karaa haddii annaga saxiixa aan yacni ufududnahay dilkeenna in la saxiixo yacni dadka kaloo maxay ahaatee na dilayne ee u fududeen in la saxiixo adeer annaga dhalashana waa naqaanaa dhimashana waa naqaanaa wax aan ka naxaynaa haba yaraatee ma jirto balse cadaaladiyaan weli idinka sugaynaa afar iyo labaatan saac run ahaantii ma raba hadalka inaan sii dheereeyo hadal badan ahaan ma buuxsho afar iyo labaatan saac hadda kadib ha bilaabanayso haddii siduu dhaqsida badan la gacan ku dhiglihi wiilkeenna dilay aanan la soo daynin adeer aakaa si loo qaato waa naqaanaa aan la soo qabanin adeer boshka si loo xirtana waa aqaanaa qoriga si loo ridana waa aqaanaa abiikar maantoo lix maanta ku lix uu faranjeer ku jiro yacni dadkii markaas oo loo soo qabto eheladiisii ahaay ma- yacni qaatilkii in la deeyey sida hadda wararka aan ku hayno yacni laamaha amniga aadaan u dhaliilsannahay waxaan codsanaynaa dowladda madaxda ugu sarrayso inay arrintaa ay soo farageliyaan cadaaladna uu helo cabdiraxmaan maclow abiikar hadduusan cadaalad helin anagu waxaan ballan qaadaynaa inuusan inaan meydkaas la duugi doonin ilaa uu cadaalad ka helo maxaa yeelay waxaa waaye waddankan sidiisaba cadaaladda waa beyska ugu sarreeya dalka yacni waa dowladnimada marka waxaan codsanaynaa mar markood iyo mar labaad annagu noolagama baran yacni baash- beel ka beel ahaan markaan u hadalno
dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dalalka jaamacadda carabta kala hadlay xaaladda geeska afrika sida warkan uu ku dheereynayo uriye
oo dilay macalinkiisa ah aabbihii labaad dilay intii lasoo keenay
ay dalka itoobiya ku qaabilay safiirada dalalka jaamacadda carabta u fadhiya dowladda itoobiya ayagoo ka wada hadlay arrimaha geeska afrika iyo caalamka intiisa kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ku bogaadiyey uguna mahad celiyey safiirada dalalka jaamacadda carabta ee itoobiya gareeb staaga dhabta ah ay u muujiyeen jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ku guulaysatay inay noqoto dowladda keliya ee xilligan u sharaxan hanashada kursiga lagu hogaamiyo golaha amniga iyo nabadgelyada qaramada midoobe kulankan ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ku wehelinayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saalax jaamac danjiraha dowladda soomaaliya u fadhiya itoobiya cabdulaahi maxamed warfaa la taliyaha amniga ra-iisul wasaaraha kamaal daahir guutaale iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ahaa wafdigiisa danjiraha dowladda soomaaliya u fadhiya itoobiya cabdulaahi maxamed warfaa ayaa marka uu kulanka soo dhammaaday warbaahinta u sheegay waxyaabaha looga hadlay kulankan ee dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo safiirada dalalka jaamacadda carabta u jooga itoobiya bismillahi raxmaan raxiim Eh, saad la socoto eh, sakariya maanta madaxweynaha wuxuu ka yimid magaalada muqdisho caasimadda waddanka soomaaliya isagoo u yimid magaalada addis ababa inuu ka qayb galo shirka midooda afrika Eh, caawana waxaa halkan kusoo booqday safiirada jaamacadda carabta oo ka kooban ilaa sideed iyo toban safiir eh, iyo wasiire ay ku jiraan Eh, waxayna ugu yimaadeen salaan iyo kala warqaadasho halkaasuu madaxweynuhu ku qaabilay Eh, uga waramayna wa- waddanka iyo duruufaha hadda uu marayo isagoo arrimo badan kala hadlay iyo siday u garab istaageen soomaaliya markay soo baxday arrintii eh, khilaafaadka ay kala dhexeeyey eh, soomaaliya iyo etoobiya eh, ka- bayaankii ka soo baxay jaamacadda carabta oo aada ugu garab eh, ugu garab istaageen soomaaliya sidoo kale wuxuu uga mahad celiyey eh, dadaadalo badan ay wadaan oo ay ka- ay ku garab istaageen la dagaalanka argagixisada soomaaliya madaxweynaha uu hormuudka ka yahay waxaa lagu soo qaaday marka een, eh, guddi ka mida oo la yidhaahdo guddiga eh, soo qaban qaabiya eh, waddamada afrika uga qaybgelaya een, eh, busushinada adduunka sida un-ta iyo wixii la mida Eh, waxaana ku guulaysatay soomaaliya in ay loo doorto oo midooda afrika isku wada raacaan inay soomaaliya loo doortay inay ku matasho afrika een, eh, xubin ka mida golaha amniga eh, iyo nabadgelyada eh, eh, midooda afrika u qaabilsanaan doona un-t madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dalka itoobiya u jooga ka qaybgalka shirka midowda afrika iyo shirar kale oo ka dhici doona magaalada addis ababa ee dalkaasi itoobiya
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta sii wada ka doodista wax ka beddelka dastuurka dalka mudanayaasha golaha shacabka ee soomaaliya ee labada aqal ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka waday magaalada muqdisho ka doodista wax ka beddelka dastuurka dalka waxaana xildhibaanada qaar ay soo jeediyeen in muhiim ay tahay in xilligan dastuurka dalka aan markaasi wax laga beddelin maadaama aan weli lagu heshiin mudanayaasha qaarkood waxa ay qabaan in dalka laga bixiyo xaaladda ku-meel gaarka ah ee dhinaca dastuurka loona gudbo dastuur dhammaystiran sida qaarkood ay ka sheegeen golaha hortiisa
dhinaca kalena faahfaahino ayaa kasoo baxaya duuqeyn diyaaradeed oo ka dhacday duleedka degmada kalcad sida warkan uu ku dheereynayo waryaheena cali aadan axmed oo mar kale warkaasi di noo faahfaahinaya
diyaarad noocaan duuliyaha lahayn ee droniska ayaa duqeyn ka fulisay duleedka degmada galcad ee gobolka galguduud ee maamulka galmudug halkaasi oo la sheegay inay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab wararka laga helayo ayaa sheegaya in duqeynta lagu beegsaday saldhig sida la tilmaamay ay joogeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab islamarkaana waxaa duqeyntaasi ay ka dhacday duleedka degmada galcad waxaana ka dhashay khasaare kala duwan saraakiil ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkani lagu burburiyey goobo la du- goobaha la duqeeyey uuna jiro markaasi khasaaro inkasta oo ay faahfaahin intaasi ka badan aysan ka bixin weerarkan dhanka cirka ah ee xalay ka dhacay eh, duleedka degmada galcad ee gobolka galgaduud wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in ciidanka xoogga dalka oo gaashanaya kuwa deegaanka ah ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka galguduud ee bartamaha dalka si kastaba ha haatee muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa howlgallo culculus oo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab ay wadeen ama ay ka socdeen gobolada dhexe ee dalka kuwaasoo lagu xoreeyey dhul ballaaran markii ay marka oo halkaa ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab
maxsaned cali aadan dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa wada qarsh- qorshe ay ku keenayso ciidamo cusub oo bedelaya kuwa admis ladaryaha amniga qaranka xuseen sheekh cali ayaa ka hadlay qorshaha dowladda federaalk soomaaliya ay dalka ku keenayso ciidamo cusub oo ka imaanaya dalal shisheeye kuwaasi oo bedel u noqon doona ciidamada nabadilaalinta midooda afrika ee admis xuseen sheekh ayaa sheegay in ciidamada cusub ee la qorsheynayo inay dalka yimaadaan ay ka shaqeynayaan oo keliya inay ilaaliyaan kaabayaasha muhiimka ah sida garoomada diyaaradaha maadaama ay ciidamada admis uu waqtigoodu uu sii dhammaanayo wuxuu intaasi kusii daray ladaryaha amniga qaranka inay dowladda federaalka ee soomaaliya ay wado wadahadallo ku aadan ee hadal een had- ha- halka ay ka imaanayaan ciidamadan kuwaasi oo laga yaabo in ay qayb ka ahaadaan ciidamadii hore ee admis isagoo sii hadlayay xuseen sheekh cali ayaa tilmaamay in laga yaabo ciidamada imaanaya dalka inay ku shaqeeyaan magaca midooda afrika inkastoo aan weli si rasmi ah loo shaacinin ee imaanshahooda ciidamada la qorsheeyey oo tiradooda lagu sheegay saddex boqol oo kun ilaa sideed boqol oo kun oo askari ayaa la filayaa inay ka howlgalaan soomaaliya muddo labayo toban bilood ah iyadoo lagu saleynayo xaaladda ammaan ee dalka ciidamadan ayaa si gaar ah uga shaqeyn doona inay u ilaaliyaan kaabayaasha muhiimka ah ee ku yaala meelada caasimada ah ee muqdisho sida garoonka diyaaradaha ee iyo sidoo kale degada magaalada muqdisho iyo sidoo kale garoomada dowlad goboleedyada dalka guudaan dhegeystayaal warkii duur aad maanta kala socdeen raadio dalsa muqdisho anaginta
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la helyaabaa tala la hel